Gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaali ayaa xariga ka jaray waddo cusub oo laami ah taasoo laga hirgeliyey degmada yaakshid iskuna xirta waddada jenaraal daa'uud ilaa dahabshiil iyo suuq bacaada munaasabadda xarig jarka waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha degmada yaakshida suleymaan fagax agaasimayaal ka tirsan maamulka gobolka banaadir ganacsato odayaasha degmada iyo qaybaha kalageedisan ee bulshada degmada yaakshida ugu horeyn gudoomiyaha degmada yaakshida suleymaan maxamuud fagax ayaa ka hadlay munaasabadda xarig jarka waddada isku xirta suuq bacaade ilaa iyo suuqa sinaai isagoona u mahadceliyey cid kasta oo gacan ka geysatay wadadan waxaa horey uu dhagax dhigay gudoomiye gudoomiyihii sheekh yusuf xuseen jimcaali madaale iyadoo iskaashanaya bulshadii iyo rag ganacsatadii iyo maamul gobolka banaadirna taageeraya waxay suurto gashay in wadadan dhismaheeda dhammaado waa ujeediin markii shalay la dhagax dhigayay iyo maanta farqiga u dhexeeyo sidoo gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha gobolka hore sidoo hore u sheegay dalkaaga hore hal dowr ku dhisoo ku dhawaaqay degmada yaakshiidna waa waa fuliso halkudhigaas boqolkiiba boqol ay qaadatay waddooyin badan ee ku dhistay waddadan waxay kamid tahay waddo muhiima oo waxaa waaya suuqbacaad iyo laba suuq oo suuqbacaad iyo siinaa isku xidhaayo marka shacabka bulshada degmada yaakshiid iyo ganacsatada iyo maamulka isku duuban waxay diyaar u yihiin mudane guddoomiye inay degmadooda horumarsadaan dhistaan kaabayaasha dhaqaalaha ee ugu horeeya waddooyinkane ee maalgeliyaan hadda waxaa degmada ka socdo ilaa shan waddo interloga ka socdaan laamigii tawfiiq sidoo kale waa dhismihiisa waa socdaa waddooyin interlogo dhammaadaa jiro oo shacabkii iyo maamulka iskaashan ay dhiseen guddoomiye halkudhigaaga ahaa dalkaaga hal door ku dhisaan insha allahu tacaala bulshadeena ku hogaami doonaa ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale oo xarig jarka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in tani ay tahay guul weyn oo usoo hooyatay bulshada degmada yaakshiida islamarkaana ku timid isku tashigii ahaa dalkaaga hal doolar ku dhiso waxay noo tahay farxad saakay nooga duwan maalmihii kale maanta bishu waa kow waana bishii sagaalaad laba kun labaatan iyo afar waddadan markaan dhagax dhigaynay oo aan gabdhaha la dardaarmaan lahay albaabada garaaca ee dalkaa ku dhisa hal dollar keen ee waddadan idoo laami aan arko dhaqsi maanta uu guuri aan idin leeyahay hambalyo marka xataa gurihii ku yiilay waxaad moodaa in hadda la dhiso way wada qurxaadeede qurux marka waddada laamiga markaad dhisato waa kaabayaashii dhaqaalaha waa quruxdii beledka waa quruxdii xaafadda marka waa quruxdii dadka markaas meeshaas degan quruxda waxaa u kowka ah waa waddo qofkii ganacsi ku leh qofkii guri ku leh qofka kababaalashaayo qofkii maaragtay shaah karsanaayo markaad waddada ay tahay laami suuqay yeelanaysaa